aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed ciise camaliyad nafurnimo ayaa maanta gelinkii dambe waxay ka dhacday xerada iskuul buluusiya ee degmada xamar jajab ee magaalada caasimadda ee muqdisho camaliyadda nafurnimada ah oo uu fuliyey istishaadi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaan ka soo baxay taliska ciidanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin horedhaca ah looga bixiyey weerarka bayaanka waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ayaa goordhow camaliyad istishaadiye ah la beegsaday xarunta iskool buluusiyo ee degmada xamar jajab magaalada muqdisho camaliyadda uu fuliyey haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta mujaahidiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan cadowga murtadiinta ah kuwaas oo ku sugnaa gudaha xerada waxaa jira khasaare xoogan oo dhimishiya dhaawac ah oo cadowga murtadiinta ka soo gaaray camaliyadda wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo gudbinaynaa insha allah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka nafurnimada ah waxa uu geystay khasaare isugu jira ee dhimashiya dhaawac waxaana la helayaa faahfaahin hordhaca saraakiisha magacyadooda la helayna waxaa ka mid a gaashaanle cabdixakiim iyo sarkaal kale oo lagu magacaabo sugaal cabdulle oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxayna ka mid noqdeen saraakiishii maanta ku dhintay weerarka nafurnimo ee ka dhacay ee xerada iskuul buluusiya ee degmada xamar jijab ee magaalada muqdisho wixii faahfaahin ah ee ku soo kordhana wararka iyo barnaamijyada ayay dhegeystayaasheenu kaga bogan doonaan insha allah